asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha laatiinsigiis golaha codka shacabka soomaaliya caawa marti loogu tahay aqoon-yahan soomaaliyeed oo ah dhaktar waa doctoresa sacadiya cali sacadiya cali dhaktarnimada ka sokow asbax waa dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa sacdiya waxay socdaha dheer kusoo martay in badanna ka soo shaqaysay gobollo ka tirsan dalkii soomaaliya ama dalkeenii hooyo sacdiya maxay kusoo aragtaa dana dhinaca horumarka bulshada dibudhaca bulshada haysta dhinacyada muxuu ahay aqoonta biyo la-aanta caafimaadka iyo kala duwanaanshaha gobollada laf ahaantooda waxay u baahan yihiin mujtamaca soomaaliya ku nool dalka soomaaliya maanta gobolladooda kala duwan arrimo aada u fara badan bay sacdiya golaha nineteen sixty kala wadaagi doontaa bulshada soomaaliyeed ee caalamka ku nool ee dhegeysan doona qabsadada kala duwan ee golaha nineteen sixty golaha nineteen sixty adcom arrimaha dadcom saadaha news sidoo kaleeto buntlandis dadcom iyo weliba puntland observer dadcom sacdiya soo dhawow waa dhigood magacaygu adigoo mahadsan mujtamaca soomaaliyeed waxaan jeclaan lahay aad la wadaagso dhammaanba wixii warbixina ee kala duwan ee dalkii soomaaliya adigu guud ahaan baad ka haysa dhinaca arrimaha bulshada dhinaca caafimaadka nabadgelyada dib u dhaca dalka soomaaliya ka muuqda iyo wixii horumar aad soo aragtay soo
waa dhowahay aada baad noo mahadsan tahay magacayga waa sidaan tirida waa sacdiyo sacdiisho cali aadan aada baad umahadsan tahay dhammaan waa adinkoo dhanna waa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta aniga halkan reer weligay waxaana muddo dheer bu reer virginia kadibna labadii kun iyo saddex iyo tobankii baan soomaaliya aaday waxaanan u aaday inaan maaragtay u shaqeeyo udax la yidhaahdo adeeso oo waagiisa hore la dhihi jiray horn relief macnaha oo nasiib wanaag opportunity kasoo baxday tii baan maaragta qaatay si aan dadka soomaaliyeedba oo muddo badan intaan maraykanka joogay baan halkan from markaan diganhaya jaamacadda ilaa hadda baan waayadaas dambe aan ka hadlahayay baan isiri talow bal waa maaragtay opportunity fiican oo chance fiican kusiinaysa inaad soomaaliya bal tagto sidii baan adiga ku baxay adigu hal sano kenya iyo dayska iigu qornaa laakiin waxaan markii dambeeso isla markiiba waxaan safaro badan ku sameeyey inaan u dhexeeyo nairobi iyo iyo soomaaliya khaasatan dhinaca puntland iyo iyo qaar kamid a somaliland inkastoo puntland macnaha markaan tagay aasa puntland ahaan project ka socday macnaha puntland project ee leeda ahaana u tagnay laakiin alxamdulilah wadana adigu sanad gudihiis adeesa waan ka tegay waxaan u wareegay inaan sameeyo consultancy oo somaali stability fund aan la sameeyo kadibna haddana waxaan u wareegay urur kaleeto oo layidhaahdo mascor marka intaas waxaan inkugu sheegaa waxaa weeye waxay isiisay wakti iyo runtii nasiib aan ku tago wadanka intiisa kale oo dhan puntland keliya kuma aanan koobneen marka puntland iyo markii dambe waxay noqotay haddii wadanka sidaad og tihiin waxaa loo kala qaybiyey zones ama qaybo kala duwan oo maaragtay waxaa lagu leeyahay markaad markaan tegay waagi hore somaliland puntland south central runtii aad bay ii dibi jirtay magacyada dhan xataa markaan dhahayo xoogaa jarraca igu jijabay sababtoo ah soomaaliya meel ay ku dhigan tahay aanin horeysa ma arkeynin macnaha somaliland puntland south central marka wixii oo dhan waxaad moodaabo inay ayna macno sameynayaan qofka markaad soomaaliya tiraahdo laakiin nasiib wanaag markaan joogay xoogaa iyo waxay noqotay inaan dad kaleeto oo soomaali ah isgaashaan buursano oo markaan shirarka tagnaba aan ka hadalno soomaaliya sababtaa dadka qaarkood organisationada qaarkooda internationalka ah hawadaha caalamiga ah qaarkood waxay kuula soo zoonskii bay kuusoo horumarin marka waxaan bilownay oo dad badanna ay sameynhayeen haddii way kala duwan yihiin shirarka dadka qabanhayna way kala duwan yihiin macnaha in soomaaliya markaas cidda dhehaysa somaliland iyo puntland iyo south central markaas oo project usoo heshagooni ah ayagu siday rabta ha u tiraahdo laakiin marka hore bal aan qirno waxaan lasoo helay iyo xoolahan la wado iyo hantidan la kale maaragta gudinhayo in magaca soomaaliya lagu helay oo soomaaliya darteed aan meesha u wada nimi marka alxamdulilah marka afartiina sidaasaan helnay aniga marka marka dambeeto inkastoo runtii aad ay waxyaabo badan u adkaayeen waxaan helay wakti badan oon waxyaabo badan ku darso markaan puntland tegay halkaasaa iigu horreysay halkaasaan rabaa sheekada inaan ka bilaabo waxaan tegay marka ugu horreysay oo garawe yaan ka bilaabay boosaaso garawe boosaaso dhan daran baan tegay kadib waxaan bilaabay marka socodka aad inaan u bilaabo oo gaalkacyo aan tago gaalkacyo noord waad ogtihiin noord iyo south xataa intaanan galmudug iyo la samaynin bay soomaal waxay u qaybsaneed gaalkacyo noord iyo south macnaha koonfur iyo iyo waqooyi marka baabuur baan ka raacahay gaalkacyo markaasaan jidkiaan soo marnay jid waxaa jiray aniga haddaa iigu horreysay taariikhdeedii horeeto aniga ma ahayn macnaha dadka xamar xamar markaan ka tago baar dheeraan tegaay baar dheer markaan ka imaado xamar baan imaanhaya marka markii ugu horreysay noloshayda oo waxay ahayd aan dhul soomaaliyeed oo kaleeto aan maro xataa maminka qaarkaadka jaamaahnaha jira waxaan dhihi jiray reer xamarka waxay dhahaan ximrigaagiraagi geel dalaa waa kutusaas marka ilaahay wuxuu qadaray aniga in aan helo wakti aan dhulalkaas ku soo maray gaalkacyo baabuurkan kasoo raacay inkastoo jidadkii jidka xoogaa jajabay gaalkacyo garowe inta udhexayso yaa waxaan ku tegay furan gaalkacyo garowe garowaan kasoo baxnay qardho qardhaan kasoo baxnay macnaha boosaaso boosaasaan ka tegay haddana waxaan sii aaday baran baran baan ka baxnay tuulooyinka u dhexeeyey iyo magaalada yaryar baan sii marnay waxaan tagnay eerogaabo intaasoo dhan anaa projecti macnaha puntland ahaan a wadno oo usaid funded iyo ec funded ah baan tagnay oo dhulka aan maray oo baabuurta jidadkaas aad bay maasha allah aan ala yaabay siday weli u adag yihiin oo ay u shaqaynayaan ayna ahayn marka inta u dhexaysa gaalkacay iyo garowe inta kale laakiin waa ishaystaan waxaan la yaabay macnaha meeshaas mashruucaas markii la qabtay waxay u egtay wax ka dambeeyay inta lacag soomaaliya lagu shubahayay weli meelihi xataa jajabo lagama hagaajinin dadka yimid oo qurba joogti iyo wadanka macnaha gudihiisa wixii ka dhashay iyo gobolada wixii ka yimid sida puntland hadda gudaheedoo kaleeto jidadki sanaa markay dhacday baashii cyclonka la dhahayay waxaa gudumay waxaa dirdiray jid u dhexeeyo garow markii laga baxo oo loo socdo dhinaca qardho iyo xageeda lacagtaa naga qaadaya markaan marayna baabuur kasto lacagta ayada aheyd baa lagu dhisay meel buundo yar camal aheyd oo biyo hoos marayeen buundo weyn maaha macnaha jidku waa buunda u egta jidkaas aan marahayay waxaan arkay dadka soomaalida ahaa wanaagoodi baan arkay iyo khayrkoodi waxaan arkay dhibka haysto waxaan arkay baahida jirto ayunaa tii arkay oo runtii la yaaban oon arkahayo orodka iyo halganka iyo dhibaatada dadka inkastoo dhib ku jiraan siday jaceylka ay u qabaan inay wax qabsadaan yaan waxaan haddana aga baxay magaalooyinka banaanka oon arkay dadka i d bska la yidhaahdo internal displaced persons dadka barakacayaasha ah oo ah dadka kasoo qaxay dhinacaan macnaha koonfurta oo runtii magaalo kasta oo tagto magaalooyin kalena waa idiin sheegi doona loo dhisay meela xaafado ayagoo gooni ahoo gooni loo dejiyey oo laga dhisay aniga waxaan u aqaano tafliid laakiin waxaa magac kaleetaan maqla ayadoo la leeyahay magaci kale ma xasuusto oo runtii maalintii lama geli karo guryahaas habeenkiina waa qabow maalintiina waa lagu gudan marka rafaadka dadkaas haystana ayagana waa goonidooda laakiin soomaali oo dhan waa shaqaysanhayaan waa ordahayaan waa dadaalhayaan dadki waa dad fiican waa dad niyad hayo laakiin shaqo ma jirto wixi ay hayaan oo yar way qabsanhayaan way shaqaysanhayaan waa dad ad adag waa kuwa guryaha dhisa guryahay dhisahayaan kuwa maaragta beeraha qudahaya beerahay qudahaya falahaya kuwa jidadkaas la dhisaayo laleey waxbaa laga hagaajinaya hagaajinaya way hagaajinaya hooyooyinka waxbay samaysanayaan inta badan laakiin nasiib darro waxa aan arkay waxaa weeye nasiib wanaag bay dhinac weeye laakiin dhinacna waa nasiib darro dadka inta badan shaqaysanaya waa dadka soo qaxay dadka magaalooyinkaas joogay oo dhan waxaan ku arkay dad ku tiirsan ayaga shaqooyin waaweyn bay hayaano hay-adaha ama hadda ha noqoto xawaaladaha ama ha noqoto mashruucyada kambaniyada kaleeto ama hay-adahan internationalka oo macnaha caalamiga ah ama kuwa gudaha lagu sameeyo ama dowladda meesha ka dhisan laakiin markay noqoto shaqooyinkii waxdhiski iyo farshaxankii iyo wixii u baahnaa dadkaana hayo markaan tegay bari oo waxaan ka tegay markaan boosaasantaa haddana baabuur ka raacaan waxaan marnay jid ma lahayd meeshaas laakiin waxaan aaday baargaal iyo bandarbeyle iyo iyo waxaan tagnay isku shigan iyo oo sii marnay waxaan soo arkay dad soomaali ah ooba aada moodada inaynaba ku xirneen soomaalida kaleeto oo nin kastoo ayna waxba u dhisnaan ayagana cajiib ahoo yaab la soomaalida wada macaanka laakiin dad la yaab la wada macaankooda iyo wanaaggooda iyo sharaftooda aan la yaabay oo laakiin ku xiran yeman oo badda maasha allah tabaaraka allah sida ilmaha u dabaalan hayaan meenay tagahayaan waa meel aan weligeed niyeystoon si u yaqaanaan oo doomaha yaalla doomahaasa intada yeman laga looga soo qaado icebox macnaha bogsyo oo baraf kaas ku jiro yaa kalluunka inta la saaro oo la geeyo yeman yaa yeman waxaa laga soo ceshanhayaa badeecadii iyo iyo iyo wax qarash ahaa usoo haray lacag ahaa dadkaasna waan soo arkay bandarbayla baargaal horta maasha allah tabaaraka allah ayada waa siman tahay oo development fiican hadday hesho oo weliba freezers macnaha frinjeero waaweyn haddii loo dhiso oo dadkaan la shaqo geliyo magaaladaas dhan waxaa dhisi kara baddaas wixii kasoo baxa baargaal ayadana sidoo kale laakiin baargaal xoogaha waxaan ku arkay in mashruuciyaa tegay projecti u s a ka ee waday baa inta dad loo diiday yaa waxaa laga dhisay sanaamidan amin meesha cyclonka markay soo kacday dad badan ay ku laysay iyo biyihii guryihi ay qaadato meeshii haddana laga dhisay markaan istaagnay oo maxaa magaaladaas aan gaarnay yarta ah kor baan istaagnay waxaad moodaa ayaga inay meel ku jiraan meel hoose oo jirto siid معناها انت عصوة ميري مثلا سيراسي عندي ترى شو هي السيد وحاس جستا ما تبعيد مكو سعلا حتى واحد ميري انا ما اعرف وفاس ابو دعيش وحنكون ميري درجة كده سواح اذا او سواح سعلا ومجالي عن قرن الله روي او قرن صار رد الجوابي عن الله على المي وحنكون ميري وحنكون ميري waxaad isdaangarana waxaan adinka hay-adaha markay idin imaadaan waa inaad u sheegtaan waxaad rabtaan meesha shala aad ku gudateen oo aad ku dhimateen oo cyclonka in ku laysantay in kugutin dadka qaatay guryihi qaadatay burburisay haddana haddii lainkaga dhiso berri way burburinaysaa marka waxay dhahan waa ka fikirnay waana runtii berrita kor baan dhahaynaa haddii wax dhisay haddii kalena soomaali haddii ayada xoolo heshana ayadaaba dhisi karto kor u rari karta marka waxaan waxaan inkugu sheegaya waxaa weeye hay-adaha imaan hayo waxay sameeyaan mashruuc baa lasoo qaadahaya anigaa og oo mashruuc thirty eight million ah yaan wax ka waday haddii dadka soomaalida ee gudaha jooga oo la qoray iyo dadka dibadda kenya intay iskaashadaan aan la dhihin saan waa in loo dhisaangareeyaa oo saanay noqonaysaa sida ay rabaan baa laguga dhisahayaa sidaasaana lagu marinhayaa waxna ma tarayso laakiin aakhiran waxaa lagu yiri soomaalida intaana lacag la gelin gobolkan waxaana lala yaabi lacagta la geliyay waxayna aga soo dhalaalin taasna waan soo arkay waan ka tegay oo waxaan tegay hargeysa yaa bayskeyga uu noqday hargeysaan joogay waa ka baxay burcaan tegay waa ka baxay berberaan tegay waan ka baxay dhinac gabil sheekh baan sheer buurt sheekh weligay dhag baan ka maqli jira waa cimrigaaga raagay geel dhalaa waa ku saaday waayo buurt sheekh baan kore oo ما شاء الله تبارك الله الله سومالي waxay waxaysataa badiga Puntland dhinaca bari iyo buunaha markaan arkay iyo berbero badooda xaar saawaani Soomaali xagee laga haystaa maalintan ka tag garayna wiilkii qaadan waxaan ku iri dhulkaan banaan oo dhan yaa leh Soomaali waa tan islaynaysaa dhulkaan loo deganayo meel dhigo Buuta arrintan ku kala karane khayraadka markaad hoos usoo fiiriso beeraha laga samayn karo iyo dalxiiska laga samayn karo iyo sida ma aragtay mashruucyo badan inta la geliyo soomaalida ay aga soo saaran karto dhaqaalo badan taasna waan la yaaba بربرنا بدل وان صاحك فيديو يرطان ولا كسر وحانا يا أبان حتى أنا ما كنت عن الاستلاع يا صومالي أزدلسا وحاور يا لي هناك خير كان ما أحسان إله تكو برعد شمر إله نبكي كان وان إرأنا وكاستاجا انت ما كوريجا هي صومالي لان جده وحانا يا علي أو كبير لبنت لان بحيرات وأنا كأركن بين مقن كل شيء هاي gabdho soomaaliga soomaali kenyan ahna way igu dhaheen waxaan ku arkay oo aan la yaabay somaliland dhinaceeda waxaa lagu weydiinay yaa tahay iskaamada markaad tagto makoosad baa ka timid yaa tahay taas aad bay eegistay taasna waxaan ogaa inay yihiin dad kooban oo aada moodo xoogaa inay maaragta qabiilka ku dhex jiraan laakiin markaad dhex gasho dhallinyarada dhallinyarada waa dad badan oo sida soomaaliya waa ogtihiin waxaa la yidhi seventy percent hadda seventy five baa laleeyahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa laleeyahay waa dhalinyaro da-dooda ka yartahay labaatan iyo sagaal sano soddon sano dhalinyarada aan soo arkay waxaan soo arkay dhalinyaro igu tiri dee walaal waa nalagu shubay balaayaa nalagu shubay qofkii nasiib leh baan iska roga markaad da' soo gaarto oo college aad dhigato xoogaa iyo waxaad fahmaysaa wax badanaa lagugu shubay inayna run ahaan markaasaad iska shugata laakiin inta nasiib la keliya iska shugta taana waxaan idinku sheegayaa dhalinyarada waa la sumeeyey ilmo waxaa jiro caraacansan oo markay ku ogaadaan inaad koonfur ka timid maaragtay ku weydiinayaba saad meesha ku timid iyo iyo saad ka dareenayso iyo say kula tahay inaad hargeyso joogto markaad u sheegtay la sheekaysatana way kuusoo riyaaqiyo maalin kastay ku imaana way kula sheekaysan oo waxay rabaan inay ogaadaan wax ku saabsan dhinacaas iyo koonfurta iyo wax xad ka jiro o dhan wiil baa wuxuu u yidhi hargeyso ka baxaayay markaan tagahayo barana socday hooyada iyo aabbahay way i baryeen buu yidhi waxay dhaheen ha aadan yaan lagugu dilin ha aadan yaan lagugu cunin markuu baran tagay iyo aabbihi iyo hooyadii wuxuu yidhi saan ugu warramayo ilaa aabbo dee kanaan soo arkay hooyo dee kanaan soo waxay dhahan buu dee hooyo maashi guursatid macnaha waxaan idinku tahayaa soomaalida sida loo kala qoqoday sida cuqtidro isugu beeray iyo laakiin markii wax la fahansiiyo dhaqsaha calooshooda lagu kasban karo taasna waa idin sheegahaya barbere markaan tegay ayadana maasha allah bal waa idin sheegay shaq waa sii mara kuma nagaanin laakiin waxaan tegay burca burcana waan soo arkay soomaalinimo haddii la dhahana dad badan oo soomaali ah oo koonfur iyo galbeed iyo dhan walba ka yimid magaaladas waa isugu tageen soomaalinimada aadaa meeshas looga jecelya dhinacan hadee bowramana warkeeda waad haysaanba oo dhalinyarada markii isboortiga la ciyaarahayo heer waxay gaareen calamada meelay kala soo baxeen aanba la gelinayno markii laba la qayliyo la sacdiyo calamo yaryar oo dunida ay la soo baxayaan taasna waa taariikh iyadana jirto cajiib ah marka waxa aan soo arkay oo projectiyada aan waday aan macnaha ay waxay qabanhayaan waxbarashada xaggeeda for example dugsiyada sare way qaabilsaneen dugsiyada sare somaliland iyo puntland si fiican bay aga socdaan waxa keliya loo baahan waxaa weye manhajka in la mideeyo macnaha gudaha way ka midaysan yihiin somaliland puntland way ka midaysan yihiin laakiin national level soomaaliya waa tii doctor qabad qayaantii waxay samaysay imtixaanadii in la qaado national level high schoolada dhan hal mar inay galaan sanadka ugu horeysa waxaa galay toddoba kun sanadkii labaad oo macnaha dowladda soomaaliya ee dalca imtixaanka inay qaado waxaa joogay samiyan doctor aan iga raali ahada maryam qaasada doctor maryam doctor qabas bashiir yaa joogtay kadibna cabdiqaadir xaashi oo asagana wasiir kasoo ahaan jiray puntland laakiin markii dambena wasiirka waxbarashada ka noqday macnaha centralka federal levelka imtixaanka labaad labaatan kun baa gasha shan iyo toban toddoba saddex kun iyo shan boqol toddoba kun adiga adiga marka dambe fifteen thousand twenty thousand baa laga hadlaya oo ah in la mideeyo bal imtixaanada markaasaa waxaa lagu qabtay qolooyinkii private schooliska ambreelooyinka ka jira south centralka in si ay aga qayb galaan oo shahaadooyinkoodii loo meelmariyo oo loo aqoonsado oo scholarship wadanka u helaya ardayda ay ugu helaan inay ayagana ogolaanaan inay imtixaanadaas qaadaan oo ardadooda ambareeladaas ay soo hosgalaan laakiin iskuul kasta ma ogolaanin marka qaar baa hela waxbarashada macnaha hore gadaal baan idiin soo celiyo marna fooliyo baan idin dhaqaajinaya marna gadaal baan idiin soo celinaya waxbarashada dugsiyada sare dugsiyada sare oo la yaqaanay aniga sheekh xasan barsamaan ilaa kusoo gaaray form two form three iyo form fourna maraykanka naga baxay sheekh xasan barsame oo kaleeto iskuullada ahaa oo publica ahaa oo dadka lahaayeen oo iskaa qabka qaarkood laga dhisay asaga laguma dhisin baan u malayna iskuullada badnaa iskuullada ayaga ahaa dad baa degan oo dhex degan qaarna dad baa private school iska furtay daktar qadar markay joogtay dadka gurubyada aan la shaqeeyay ku jirto markaan xamaraa idiin wada xamar markaan tegay oo macnaha aan hargeysa iyo ka imaado hore iyo gadaal aan u socda harge mara xamar baan imid xamar markaan imid waxaan arkay public schools la rabo in la ranabey macnaha in dib loo soo nooleeyo lasoo kobciyo laakiin nasiib daro public school kasta la damco in la dhiso waa la waa la samayn waaye sababtoo dad ku jiray baa laga saari waaye waxaa lagu guulaystay iskuul la yidhaahdo maxamuud macalin oo xamarweyne agteeda ku yaal oo soddon iyo saddex galaas ahaa u s a projectigeedaa laga renovate gareeyey dib dhisad lagu sameeyey la hagaajiyey waxaa la waaye shan galaas ka badan arday buuxisa sababtoo ah macalimiinta lacag ma laha maadaama macalimiinta ayn lacag haysanin macalimiintu kuma imaan hayaan sababtoo ah macalinka suxuura meel mushaar ka helay ardi ka helaya ardayda markaas iskuullada kale aadahayaan oo macalimiinta fiicneed lahayd macalimiinta fiican lahayd waalidiintana halkaas ay u dirahayaan iskuulka asaga ahaa aniga markaan soo tagahay december two thousand sixteen waxaa igu dambeysay macnaha december labaatan labada kun iyo lix iyo tobankii asagoo weli shan galaas keliya ay socoto oo laba boqol arday ka yar oo u s aidkana xataa ay nagu haysato soona loo buuxin karin wasaaradda waxbarashada xamarna ayna tegi karin anaa tegay oo soo jeegaroonayo sawiro kasoo qaadanayo ayagii loo dhisayna waa tegi la-iin because of security darteed nabadgelyo nabadgelyadana marka hadda soo galay waxaan usoo galayna waxaa weeye iskuuladan recovery laguma samayn karo macnaha dib looma heli karo looma halan karo ilaa nabadgelyada waddanka la sugo magaalo madaxda la sugo gobolka la sugo gobolada kale loo gudbo oo south centralka macnaha puntland iyo somaliland iyo unless ay imaado macnaha musuq maasuq iyo dhibaato inay jirto moogiye iskuol public ahaa cidda ganaan kastoo ku jiri karta ma jirto laakiin south centralka adoo u jeedo indhahaaga soo cadiibiin baa iskuol public ah ood og tahay sida lagu dhisay baa lagaa soo bixinayaa haddaad ku murantana dhibaataa kaaga imaanaysa doctor maryam amin doctor xadar bashiir intay fariisato soomaaliya baarlamaankeeda iyo waxay tiri waxaana loo diiday iskuolkii inaan waxba qabanno markaasay nimanka aniga intay noo soo dacweyneen aniga iyo dadka hawsha loo wada iyo waxay dhaheen waxaana laga dhigay wasaaradda waxay naga dhigtay dad ma aragtay ah mooryaan sidaas darteed iskuolka macnaha waxay waxay dhaheen anaga qalbaana laga fahmay saas ma aana ahayn iskuolka diyaar baalna in inaan dadka la shaqayna kadibna meeshagay arrinta kasii miisantay oo ma soocan iskuullada ayada ahaay ayada ahaay oo dhan hadda waxay ku hoos jiraan dadkan markaad ogaan ninety four schools yaa weli waxay ku jiraan gacan dad dowladda qaarkood ka tirsan yihiintooda badan oo aan ogoleen inay bixiyaan payrollkii wasaaradda waxbarashadana waxaa ku jira intooda badan macalimiinta ku jirto waa macalimiinta private schooliska iyo wasiir cabdiqaadir xaashi yaa xoogga soo saaray inuu ka bixiyo private macalimiintooda payrollka oo geliyo macalimiinta la tareengareeyey oo groupska anagoo kaleeta aan tareengareynay tababarnay si ay iskuullada soomaaliya oo dhan dhinaca special south centralka inay wax ka dhigaan loo geliyo iyuu maaragtay u halgamay waxaan ogaa ayaga magacyadii oo dhan ma laga qaaday ma laga balan qaaday la gudbiyey waa tii haddee wax kala bedbedel mahayeen oo isbedel baa dhex haye soomaalidana kala guur bay ku dhihi xilliga kala guurka ardayda qaarkood waa inaan bedelnaa ilaa aana kala guurin laakiin markasta kala guur baa lagu jira xilliga isbedelka iyo arrintaas gudbiyey runtii ma dabagelin sababta opportunityga ma helin laakiin macalimiintaas ayagoo laba boqol iyo xoogaa waa gudbinay laakiin ayagoo ka badan oo kun iyo shan boqol iyo xooga ah waa u s state projectgeeda laga tareengaray macalimiinta somaliland puntland iyo south central south central marka macalimiintooda waxaa lagu tareengareeyey gtec oo ku taala garawe gaalkacyo south jaamacad laga sameeyey kismaayo jaamacad laga sameeyey iyo muqdisho university oo aad u shaqeynaysa macalimiinta ugu fiirnaa waxaa soo saaray been haddaana sheegin gtec oo garawe ku taala iyo muqdisho university kuwa kaleeto waa iska dhisinhayeen iyo jaamacadda also bay baydabo oo aniga waxaan tegay south west aysan jaamacadda dhawaan taga xataa virginia waa laga aas aasay macalimiintaas way jiraan macalimiin horey oo dr mariam qaasim gooti school lagu aas aasayna ayagana oo unicef lacagteeda inay bixinayso g macnaha kuwa la dhaho global partnership education ay bixiyaan g p e ayagana way jiraan marka macalimiintii ma haystaan salary mushaar ma haystaan puntland